أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen khamiisah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah wafdi ballaaran uu hogaaminaya waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan oo kormeera ku tagay deegaanada dhacabariga wilaayada hiiraan si gaara deegaanada hoos taga magaalooyinka beledweyne buula burde iyo halgan kulamo kala duwanna la qaatay waxgaradka iyo qeybaha bulshada kelimaad ku aadan faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah koo iyo toban qof oo ku dhintay shil baabuur oo ka dhaca duleedka kambaala madaxweynaha kooxda hirdada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada nairobi oo william ruuto madaxweynaha kenya kala hadlay khilaafka kala dhexeeya maamulka ashaadarardirarka ee isku magacaabay jubbaland qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah abeey axmed iyo madaxweynaha imaaraadka carabta oo kulan ka yeeshay arrimaha geeska qaaradda afrika waxaan sidoo kale caawa barnaamijka idinkugu hayaa dhacdooyin argagax leh oo laga soo sheegayo magaalada nairobi ee caasimadda u ah dalka kenya halkaas oo si arxandara ah loogu dilay ugu yaraan afar qof oo soomaali ah qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaad dhegaysan doontaan faafareebka waxaa igala qaybgelaya walaalaha maahir iyo suhayb waxaad toos inooga dhegaysanaysaa dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheenna kale ay nagala socon karaan aaladdan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa madaxweynaha kooxda hirdada soomaaliya ee murtad xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada nairobi ayaa william ruuto madaxweynaha dalka kenya kala hadlay khilaafka kala dhexeeya maamulka ashaadala diriirka ah ee isku magacaabay jubbaland qodobkaasi sidoo kale abeey axmed iyo madaxweynaha imaaraadka carabta oo kulan ka yeeshay arrimaha geeska qaaradda afrika waxaad ku dhagaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga alaab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsantahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa madaxweynaha kooxda hirdada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada nairobi ayaa william ruutu kala hadlay khilaafka kala dhexeeya maamulka shaadala dirarka ah ee jubbaland warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in kulanka ruutu iyo gurguurte lagu soo hadal qaaday sidii axmed madoobe loogu qancin lahaa in uu dib ugu laabto muqdisho uuna aqbalo shuruudaha uu wato madaxa kooxda riddada madaxa maamulka axmed madoobe ayaa toddobaadyo ka hor dib ugu laabtay magaalada kismaayo kadib markii uu gaashaanka u daruuray dhammaan qorshayaashii ay wadatay villa soomaaliya ee ahaa in muddo korarsi hal sana ah loo sameeyo kadibna la qabto waxay ugu yeeraan doorasho qof iyo cod ah axmed cabdinaasir cabdulaahi oo ka mid ah siyaasiyiinta kenya ee soomaalida ah ayaa tilmaamay in wadahadallada ka dhacay nairobi lagu soo hadalqaaday arrintan si william ruuto uu axmed madoobe ugu cadaadiyo in uu aqbalo rabitaanka xasan sheekh maxamuud waxaana uu yidhi waxaan arkaa madaxweynaha soomaaliya oo jooga nairobi sida muuqatana wuxuu ka codsanayaa madaxweynaha kenya william ruuto in uu taageero qorshihiisa sharci darrada ah ee hal qof iyo hal cod isagoo aan wax taageero ah ka haysan dowlad goboleedyada ayuu yidhi dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa ah midda dhisatay maamulka jubbaland kaasi oo uu hogaamiyo murtad axmed madoobe wuxuuna ninkan ku shaqeeyaa awaamiirta looga soo yeeriyo nairobi sidaa darteed gurguurte ayaa xal u arkay in maamulka jubbaland uu halkaasi ka cadaadiyo si ay ugu hirgalaan qorshayaasha uu wato ee la xiriira arrimaha doorashooyin gaaleedka waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa abiy axmed iyo madaxweynaha imaaraadka carabta oo kulan ka yeeshay arrimaha geeska afrika wadanka ruushka waxaa weli ka socda shirka ay isugu yimideen hogaamiyayaasha isbahaysiga dhaqaale ee la magac baxay brekis shirkan oo ay horboodayaan dowladaha ruushka shiinaha hindiya iyo koonfur afrika ayaa la doonayaa in lagu dhiso isbahaysi dhaqaale oo tartan adag een lagula galo lacagta dollarka mareykanka abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya oo ka mid ah wufuudda shirka ka qaybgalaysa ayaa sheegay in uu kulan gaar ah la qaatay maxamed bin zaayid qoraal sawiro watay oo uu bartiisa ku faafiyey ayuu ku sheegay inuu madaxweynaha imaaraadka kala hadlay arrimaha geeska afrika iyo iskaashiga labada dhinac dowladda dabadhilifka imaaraadka carabta ayaa la rumaysan yahay in ay tahay midda gadaal ka riixaysa mashruuca bataraadiska ah ee uu ku howlan yahay abiy axmed imaaraadka oo gacanta ku haya labada dekadood ee ugu weyn waqooyiga soomaaliya ayaa doonaya in uu itoobiya u maalgeliyo dekadaha ay ka qabsanayso xeebaha soomaaliya sanadii labada kun sagaaliyo toban ayay shirkadda dekadaha dubay waxay saami dhan sagaaliyo toban boqolkiiba ka siisay dowladda xabashida itoobiya falanqeeyaasha ayaa aaminsan in maxamed bin zaayid uu yahay ninka soo alifay heshiiskii xaaraanta ahaa ee horaantii sanadkan ay kala saxiixdeen muuse biixi iyo abiy axmed waxaan markaan soo qabanayaa mareegta calamada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa kow iyo toban qof oo ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay duleedka kambala inta la xaqiijiyey ugu yaraan kow iyo toban qof ayaa dhintay halka kuwo kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii gaari shidaal een siday uu shil ku galay waddo ku dhow magaalada kambaala ee caasimadda u ah dalka uganda saraakiisha booliisku waxay sheegeen in gaariga booyadda ee shidaalka siday uu rogmaday intaas kadibna uu qarax xoogan sameeyey xilli uu marayay duleedka magaalada afhayeenka booliiska ninka lagu magacaabo batrik onyango ayaa sheegay in goobta uu ku daatay dhammaan shidaalka ka soo dareeray gaariga rogmaday muuqaal laga soo duubay goobta ayaa muujinayay dadka yugandhayska ah oo isku dayay inay shidaalka ka boobaan booyadda rogmatay balse uu saameeyey qaraxa ay samaysay booyadda shidaalka waxayna tani kusoo beegmaysaa xilli isbuucii lasoo dhaafay dhacdo tan la mid ah oo ka dhacday nigeria ay ku dhinteen in ka badan boqol iyo konton qof oo ay caruuri ku jiraan dadka afrikaanta ah ayaa la arkaa iyagoo u soo cararaa goobaha ay ka dhacaan shidaalka gaadiidka si gaar ahna ugu rogmadaan baabuurta shidaalka sida si ay u boobaan kadibna ganacsi uga sii sameeyaan shidaalka ay dhacaan balse waxaa inta badan dhacda in khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaro waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyow alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal ka tirsan xukuumadda muqdisho oo qiray in ciidankooda furimaha kasoo fiirxanayaan sarkaal ka tirsan maxkamadda maleeshiyada xukuumadda muqdisho ayaa walaac ka muujiyey maandooriyaha ay isticmaalaan askartooda sarkaalkan ayaa isagoo la hadlayay maleeshiyaad ka tirsan xukuumadda muqdisho waxa uu soo hadal qaaday maanduuriyaha ee askarta isticmaalaan waxa uu sidoo kale xusay in ciidanka ay ka dhex jirto amardiido taasi oo qayb ka ah nidaam la-aanta ka dhex jirta xukuumadda muqdisho maadaama ay askartu kasoo firxadeen goobo badan oo ay isku farasaareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa xukuumadda muqdisho ayuu sarkaalkani sheegay in taasi ay tahay mid aanan habboonayn sida uu hadalka u dhigay waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir maanta ma jirin hadalhayn sidaas u weyn oo baraha bulshada ka taagnayd أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تبلغ نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee falastiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad waad u maasan tahay bashiir maamulka gumaystaha yuhuudda maalinkii saddex boqol siddeetan iyo saddexaad ayaa waxa uu sii wadaa xasuuqyada uu ka geysanayo qidaaca khaza saacadihii lasoo dhaafay ciidanka gumaystaha yuhuudda waxay siyaabo kala duwan dad ugu dileen magaalada khaza sida ay wararku sheegayaan ilaa saddex falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday tiro kalena oo ay ku dhaawacmeen duqayn lagu beegsaday madarasada azahraa ee dhacda bariga magaalada khaza halkaas oo ay degganaayeen dad barakacyaal ah sidoo kale ciidanka gumaystaha yuhuudda waxay beegsadeen goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen dad falastiiniyiin ah oo ku taalla madarasada alhashimiya ee dhacda xaafadda tufaax ee beriga magaalada khaza dhanka rafax sidoo kale ciidanka sahaynada waxay dad shacab ah ay ku dileen kuwo kalena ay ku dhaawaceen duqayn beegsatay mandiqadda kharab ah ee dhacda waqooyiga magaalada khaza ilaa lix kale oo falastiiniyiin ah ayaa lasoo werinayaa in iyagana ay ku shahiideen duqaymo kale oo ka dhacay guri ku yaala mukhayamka jabaaliya warbaahintu waxa ay sheegtay tan iyo saaka in duqaymaha ay ku dhinteen ilaa afartan iyo laba ruux oo falastiiniyiin ah waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay waxaa lagu sheegay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay gaarayso ilaa toddobaatan iyo afar ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol iyo soddon kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo laba kun toddoba boqol sagaashan iyo labo halka dhaawacyadu ay yihiin boqol kun afar boqol laba iyo toban kale bashiirow dhanka kale xaaladda aad u adag ayaa waxaa laga soo sheegayaa mukhayamka jabaaliya halkaas oo maalinkii sagaal iyo tobanaad go'doon ay ku hayaan ciidanka gumaystaha yuhuudda iyagoo ka geysanaya xasuuqyo aad u falxun afhayeenka maamulka magaalada khaza waxa uu sheegay in ciidanka sahaynada ay si bareer ah u burwaburinayaan mukhayamka jabaaliya boqolaal kun oo dad ah ayuu sheegay in hadda ay yihiin hoyla'aan islamarkaana ay dayac yihiin waxaa intaasii dheer in albaabada uu isugu dhufteen ciidanka sahaynada cisbitaalka al indunuusi halka sidoo kale cisbitaalada kamaal cudwaan iyo cawda iyagana labadooda ay go'doonsan yihiin qof kasta oo isku daya amba ka soo baxana la beegsanayo cisbitaalka kamaal cudwaan dhammaan waxaa la burburiyey xaafadihii ku hareeraysnaa iyadoo sidoo kale la jaray waddada weyn ee aada cisbitaalka waaxda warfaafinta magaalada khaza waxa ay sheegeen in toddoba boqol iyo toddobaatan ruux lagu dilay in ka badan kun kalena lagu dhaawacay muddada sagaal iyo tobanka maalin ah ee go'doonka uu saaran yahay mukhayamka jabaaliya dhakhaatiirta cisbitaallada go'doonsan waxa ay sheegeen in xaalad halis ah ay halkaasi ka taagan tahay islamarkaana gabaabsi ay yihiin daawooyinka xaalad halis ahna ay ku sugan yihiin dadka dhaawacyada ah bashiiroo sida muuqata ciidanka gumaystaha yuhuudda bishan gudaheeda wuxuu mar kale ku soo duulay mukhayamka jabaaliya isagoo dhaqan gelinaya waxa loo yaqaano qorshaha jenaraalada oo sahaynada ay ku doonayaan in gebihaanba waqooyiga khaza intiisa kale ay ka jaraan qidaaca iyagoo gebihaanba burburinaya dhismayaasha halkaas ku yaal waxayna sahaynadu ay ku andacoonayaan in gebihaanba kooxaha muqaawamada filistiin ay halkaasi ka sifaynayaan balse muqaawamada maalmihii lasoo dhaafay iyagana waxa ay fulinayeen weeraro aad u xogan oo lagu dilay askar iyo saraakiil oo uu u dambeeyey korneel isxaan daksah oo ahaa taliyihii guutada afar boqol iyo kow ee ciidanka sahaynada oo lagu dilay weerar qarax ah oo ka dhacay mukhayamka jabaaliya bashiir oo dhanka kale warbaahinta kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay waxa ay faafisay muuqaallo lagu soo bandhigay howlgallo muqaawamadu ay ka fuliyeen xaafadda tallu zactar ee dhacda bariga mukhayamka jabaaliya waxaana muuqaalka ka soo muuqanaya iyagoo qarxinaya mid ka mid ah taangiyada ciidanka sahaynada si gaar ah nooca loo yaqaano meerkaafaha
الله أكبر صوب جاهز يا رب يا رب الله أكبر يلا
xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تبلغ نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأمنا waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaanu weli ku guda jirnaa markana dhacdooyin argagax leh ayaa laga soo sheegayaa magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya halkaas oo si arxandaro ah loogu dilay ugu yaraan afar qof oo soomaali ah wararka ka imaanaya magaalada nairobi waxa ay sheegayaan in si naxariis daro ah loo dilay hooyo gabadheeda iyo gabar kale oo ay waalid u tahay iyo wiil kale oo soomaali ah mid ka mid ah haweenka soomaalida ee degan xaafadda uu falkaasi ka dhacay ayaa ka warantay dhacdadan inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun wallaahi waa arin naxdin leh waa wax laga naxo waa musiibo waa reer dhan oo rogmaday wax la dhaho lama yaqaan waa arin nagu cusub haddaan reer nairobi nahay waa faamil dhan oo rogmaday naxariiso janna allaha siiyo wax kaloon dhaheena ma lahan waa arin waa cabsideeda wadato waa hooyo iyo gabadheeda iyo gabar ee ilmahabreed yihiin waa saddex qof oo meel ku wada noolaa oo tagsi raacay tagsi uber raacay saddexdoodiba meydkoodii mid walbaba meel gooni a lasoo kala dhigdhige waa arin nagu cusub waa marxalad adag wax kaloon dhihi karna ma lahan waa saddex qof oo hal famili ah oo inta la qabtay si xun loo dilay la jir dilay la kufsaday la jarjaray maxaa la sheegayaa gabadh gabadhan inay wejiga laga bedelo horta wejiga baangad wejigeeda xataa ma la garan karin oo baagland lasoo dhigay Een, maamada waxaa la sheegaya in in labada indhood lagala baxay oo si xun loo jirdilay gabadha kaleeta in la jarjaray mid walba meel gooni ah in la kala dhigay wallaahi waa arin naxdin leh wax la dhaho lama yaqaano waa arin noola soo gudboonaatay annagana haddana u- kaaga darantii wax kale ma yuusgareeno reer nairobi haddaanne boolt faras uber intaasaa raacnaa wax kale ma isticmaalno wallaahi waa arin naxdin leh waa wax laga naxo haddii la yidhi tagaasyadii baa dadka saa u galaya oo la raacayay yaa la aaminaa marka waayahe yaa la aaminaa annaga intee aadaynaa wax kasto meel dheeraan degannahay baaglanaa degannahay waxa la sameynaa lama yaqaano الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تبلغ نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأمنا waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan wafdi ballaaran uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan ayaa kormeera ku tagay deegaanaha hoostaga degmooyinka buulaburde beradweyn iyo halgan ee dhacbariga wilaayada hiiraan kormeerka kadib waxay mas-uuliyiintii wilaayada islaamiga ee hiiraan kulan isxogwaraysi ah iyo wadatashi deegaanka booco ay kula qaateen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo bulshada ku dhaqan deegaanada bariga hiiraan gebagabada kulanka waxaa kelimaad ka jeediyey ugu horeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanada bariga iyagoo mahadcelina allah subxaana wa tacaala kadib kaga mahadceliyey wilaayada hiiraan kulanka ay la yeelatay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام الله سبحانه وتعالى أيام هذا السكالة نوكل ميي مكان كان وناق بدن شرف تلا aan kusoo ajiibnay walaayada walaalaha ah ee gobolka nooga yimiday weeligaynu hogaaminayo booca noogu soo gaaray ayaan uga mahad celinaynaa safarkoodii ay soo marmareen bariga ay lasoo kulmeen dadkii walaalahooda ahaay ee deegaanada deganaay annaga hadda aan ugu dambayno aan uga mahad celinaynaa wax horoon isku ogeynay oon jadiidinayno ilaa miraayaduba waxay u baahan tahay muga laysku fiirinayo tirtirada ayay u baahan tahay gacantahay xogaa la mariyaa oo ku mahadsan yahay walaalka walaayada muxaafadadana waxaan leenahay sidoo kaleeto degmada booco midaas maaragtaahay wada shaqaynta alkitaabu wasunna aan iskugu nimidnay diyaaraan u nahay waxaa naga dhexeeyo waa kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuullah waxaan iskugu nimid uga soo sooconay dadka kale kuwa nala dhasha ama qaraabe ah ee kelimadaas la dagaalansan ayaa jiro ayaguna dad kale ayay ahal u yihiin waa waxaan doonayna inaan ka soo reebno shalayna aan ballan qaadnay haddaan odayaal nahay haddana weli aan u taagan nahay saacad walbana haddaan odayaal nahay aan wacno annaguna waxaan diyaar u nahay inaan maaragtaahay aan kala shaqayno aan maaragta annaguna garabkooda nahay mujaahidiinta wax allaaliya wixii kitaabkaas ilaahay ka hor yimaado ayna dhibayaan kitaabkaas ilahay ciddii ka hor timaado ayna dhibayso annagana waxaad nagu ogaanaysaan raggiina maaragtay noo yimiday ina ballantii shalayna aan xajinayno garabkiinana aan nahay mujaahidiinta aan garabkooda nahay hadday nafta hadday maal tahay haddii gaal lala dagaalamaayo diyaar aan u nahay wax maaragtahay shakiyo ayna nooga jirin maanta raayada tawxiidka ah kelimatu laa ilaah wax shakiyo ay nooga jiro aysan jirin ila allahu muxamedun rasuulullaahi inuu ku dhaqannana aan diyaar u nahay bee-ada aan ku jirnana dadka jooga iyo guryahaynan inaan ka bilaawno iyo naftaynan aan diyaar u nahay ayaad nagu ogaanaysaan garabkiinana aan ku nahay walaalana aan ku nahay heer hebel ayna lahayn qabiil hebel ayna lahayn ama maraykana ka yimaado ama etoobiya ka yimaado ama shiinaha ka yimaado waan ku soo dhoweynaynaa ninkii kelimadaas noogu yimaado ninkii ka hor yimaadana waan kula dagaalaynaa هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى يا مهدس كله عليه اسكو كاينة كاين مجلس كان الدون كسيدة والأكسون هاي ما أنت وحاكجر مجالس فربضان وأرمك الدون لا وهذا waxaa ka mid a kuwa adduunye sida loogu horumari laha looga hadlo waxaa ka jiro majaalis ilaahay kitaabkiisa iyo shareecada sidii loogu dumi lahaa looga hadlo marka allah subxaana wa tacaala maanta wuxuuna isku kaayna keenay majliskan annagoo ilaahay kitaabkiisa sidan kor yeeli lahaynay ka wada tashanayno allahaas ayaa marka hore ayaa mahadoo dhan u sugnaatay marka labaad waxaana soo booqday waaliga walaayadayna sheekh guuleed abuunabhaan asoo qaadanayo amarka allah oo ahay wa amruhum shuuraa baynahum inuu yacni watashi xadwaraysi kala warqaayitaan asoo noogu yimid oo amarkaas allah subxaana wa tacaala amarkaas soo ajiibaya oo ah wa amruhum shuuraa baynahum nabi maxamedna waxaa la yidhi alayh salaatu wasalaam washaawirhum fi lamr asoo aayaddaas oo waaliga tadbiiqina ayuu noo yimid muslimiintan waxay ahaado inay waxdooda ay ka tashtaan wixii ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa lagu horumarin lahaa waxaan rabaa in raaciyo adduunka maanta waxaa jiro guluf colaadeed gulufyo ayaa kala jiro midna ilaahay kitaabkiisa ayaa lagu koryihi lahaa midna kitaabka ilahi ayaa lagu dumi lahaa dad badan oo naqaano maanta waxaa nasiib daraa odayaal oo naqaano oo isku deegaan haa jarnay oo isku dad haa jarnay ayaa qaati qoray waxayna u qaateen kitaabka ilaahay inay ku dumiyaan mana ka xishoonayiin inay kitaabka ilaahay duminayiin iyo ciddii ehel ku ahayd inay yacni ay ciqaabaan ay qabtaan ka xishoomayiin mana ka bahayaan waxay aqoonsano yireen beesha caalamka waxay istuseen ay is aragtiyeen ay istuseen inay beesha caalamka inay yacni danahooda iyo horumarkooda ka shaqaynayiin waa ismuujiyeen waa issawireen qadkii isdhigeen waxay isku waxay isku tusiyeen inay ahdaaftooda inay yacni ay fulinayeen afkaartooda ayakii markay arkeen waa raalli noqdeen annaka marka maanta waxaa ceeba inaan rabulcaalamiin inaan annakana istusino intaan qori qaadano beesha caalamkana oon tusino inaan ka hor imaanay taasaa maanta ayaan daraa walaalayaal marka waxaan waxaa yacni la doonayaa inaan kitaabka ilaahay qaadano hadda qaridan joogno waa booco booco la dhex marno odayaashii luugeyo la yidhaahdo odayaashii booco qoryi wataan adigiina ku rabaan odaga meesha hadda qoriga la taagan oo beesha caalamka ay taageerdhe oo oo lashiyo ognahay mushaarka ay siiyaan oo toddobaatan jir asoo siddeetan jira qoray la taagan in oday kaleento lagu horgeeyo qoray wato oo dhah hadduu kitaabka ilaahay qoray inuu ku dumi u qaatay anina kitaabka ilaahay anoo kor yeela ayaan qoray u qaatay hadduu beel caalam beesha caalamka hadduu raalli gelinaane rabbulcaalamiin anina raalli gelinaya odayaa dhaha in la helna waa muhiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka waxaan ku sheegaynaa isku ogaanaynaa horey ugu ballannay haddana ka ballamaynaa xadigaasi waa naga dhab mid beena ma aha ilaahay hortiisaan maalin ku niri ilaahow haddaan kuu ballan qaado adugu waa fadhida baymaan ka sheega berka waa ilaah waa ka noqday maalinle marka waxay noqoni baalki waan isla joognaa isku xaquuqaan nahay isku diinaan nahay isku mabda'aan nahay isku dadaan nahay isku danaan nahay intaan ku kala guurnahay malakamiila nagaa dheen ninkii daalaasaa daalaa akhriibanna waxaa helaa islaamka ilaahay baa ballan qaaday waaba nolol sheegay waa ka dhergsannahay kusoo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jazaakum allahu khayran ayaan idin leenahay booqashadana soo booqashadana oo noo timideen waad ku mahadsantihiin ilaahay ijil xasanaha idinka siiyo intaa kadib walaalayo horta wax aan kala leynaha horta male aho jihaadku waa mid fadlucaynaho laga wada dhexeeyo waa sax ninba meel ugu jiraa intaa ninba kaalimuu ku leeyahay kaalintiisa inuu ka qaatana asaa horta laga rabaa waxaa waaye marka tuuladan booco waxyaalo badanay soo martay haddana ilaahay mahadiis maanta meeshii ugu fiicnaaday taagan tahay taxkiimu shareeca ka shaqaynayso waa ilaahay mahadiis wax kastaba waa shaqaynaan inaan maaragtay ilaahay waxaan ka rajaynayna noo sii ballaarin ilaahay aan ka rajaynayna waxaa jira marka hadda maanta waktiga jiro hadda ka soo qaadso meeshaan markii macaawisle la yidhaha ama marya calas la yidhaha meel hadda beledina ku aruurin marya calas waa suuragal laakiin macaawisle meel ku aruursan oo taris leh oo laga abbaaro maba jirtaba laakiin dhibkaana waa la taagan yihin ayakana waxaan oon rajaynaynaa ilaahay oo kaleeto inuu soo hanuuniyo kii hanuun ilaahay uusan ugu talagelin ilahayna dhaafiyo ayadana taas ilaahay xagtaa ka rajaynaynaa marka waxaan rabnaa anaku odayaashiyaa nahay ma fadhiisano walaayada iyo anaku waa isku xirannahay waa iswacnaa waxawaa isweydiinaa kalama dheerin kolba waxay oon tabartahaynana waa qabanaynaa haddii ilaahay horena waa u qabanay haddana meel ma fadhino waxaan rabnaa marka waa dadaalaynaa ilaahay idinkiisa isla midaan nahay kitaabka ilaahay waa naga dhexeeya in aan dadaalno oo koleytaba meel alle meeshaan gaarsiin karna aan gaarsiinana diyaaraan u nahay kusoo dhawaada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismillaah alxamdulilah horta ilaahay aa mahad iskale mahad dhammaantiis ilaahay usug allah mahadinaynaa mahad alle kadib saak ilaahay mahadiis saraakiisha iyo waftiga walaayada islaamka ah ee lasoo buuqatoo lasoo salaantay waa u mahad celinaynaa waana soo dhoweynaynaa sajisaka allaahu khayr isa mas-uuliyadooday leeyihiin dadnimadooday leeyihiin diintooday leeyihiin waa u mahad celinaynaa waana soo dhoweynaynaa mahad ka gaartaan leyna intaa kadib waxaan nahay dad oo islaam ah isku diin ah isku dadaal ah isku fikrad ah kurtii ilaahay idankiisa qaanad ku wada jiro kitaabka ilaahay dadkuna waata la yidhi qofku islaamka gankiisa hadduu xanuunsado ninka dhanba la xanuunsan dadku waa dad saasa dheeri waxaa ah mas-uuliyadda lasoo salaanto lasoo buuqato lasoo dhoweyna waana ku mahadsan yihiin intaa kadib mar kasto sitimaankii ama bishiiba laba mar ama saddex mar annaga walaayaadkaynu is ognahay sida badan oo badan oo badan waa is ognahay waa isbari weydiinaa waa iskoror weydiinaa waa is ognahay sida badan waa ku mahadsan yihiin annagu marka hadda deegaankan booco degmada boocoon joogno sagallahu khayr sidaad wax ula socoteenaan ula soconnay sidad markaa aad loogu wargelideen ama aad loogu dhirigelideen waa adigu soo dhaweyna waan ku mahadsan waan idiga filanaynay jasakallahu khayr marka waa idin soo dhaweynaa soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleyd abunabhaan oo kulanka soo xiray ayaa la dardaarmay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee bariga hiiraan أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية إلهي بمهد إسكاله سبحانه وتعالى إلهي نعم تربضا بنو قلي وأن كوب كريم إنان كو شكرنا الله سبحانه وتعالى نوحي كمتها وحبينا لو أدنسا دان شكرنا ووحي إلهي أنو قلي أن كما هد علينا waxaan helaynaa ziyaado iyo nicmadii hore aan haysanay oo noo daa'imto oo noo baaqi ah haddaan shukrin weyno oo ilaahay waxa uu noo galay oo tirada badan aan ku shukrin weyno waxaa imaanaysa allah wuxuu yidhi ina cadaabii la shadiid wax kalena inaadan helin wixii aad haysayna lagaa qaado shukriga marka waxyaabaha ilaahay lagu raaligeliyo waxyaabaha jannadiisa lagu kasbaday ka mid tahay bacda alxamdulilahi subxaana watacaala ikhyaarta deegaanka booco waa idin mahad celinayna jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum ujeedada iyo kulanka laba qodob baa ugu muhiimsan qodobka koowaad waa qodob tambiih ah baraarujin ah oo aan rabo inaan naftayda iyo tiinaba aan u wada dhaho annagu waxaan nahay muslimiin ahlu laa ilaaha ila allah allah subxaanahu watacaala inaan addoommo u nahay baan ictiraafsannahay isagaa noo rabbi ah wax badanna waa uu naga rabaa oo nagu leeyay mawduuca marka aan rabo inaan ku yara hormaro annaga iyo adinka waxaana mideeya oo walaalaha ku nahay iyo muslimiinta oo dhan waa risaalada nebigeenna ka timid oo ay curaddu u tahay kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah waxa dhaqankeenna uu yahay tacaamulkeenna noo dhexaynaya uu yahay kala dambayntayna ay tahay aan isla wada difaacanayno aan wada lahaanayno aan wada ilaashanayno horumarkeenna adduun iyo keenna aakhiraba uu ku jirna waa kutubkeenna qur-aanka ilaahay tawxiidkiisii iyo kelinimadiisii waxdaaniyadii allah tabaaraka watacaala inuu qofka xaqiijiyo dabagal iyo raacidna loo daayo oo loo dhartiro nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cidda lagu dayanayo la raacayo laga dhaqan dhiganayo wixii asagu ka dhaqan dhigan jiray wuxuu ka hari jiray laga harayo wuxuu dadka fari jiray la farayo yacni inuu noqdo nabiyullahi maxamed calayhi salaatu wasalaam hawadaada yaysan kaa qaalib noqon naftaada yaysan kaa qaalib noqon ibliis yuusan kaa qaalib noqon dad suxbaho xun yaysan kaa qaalib noqon qabyaalad yaysan kaa qaalib noqon fulinimo intay ku gasho xaqa ha ka cararin xaqa ku soco wacbud rabbaka xataa yaatiya ilaa geerida ay kaaga timaada intaan dhexe ilaahay tabaaraka watacaala caabud marka waxaana la maraya marka adduunkan aniguba noo yaalaaba adduunkan dhan oo dhisanba maamulkiisa aniguba noo yaalaaba gardaranaha cidda inay qabato la rabo waa annaga laga gardaranaha cidda inuu hiilaysa la rabo waa annaga sharciga ilahay kitaabka ilahay cidda muxuu ku duulaysa inay ka celaysa cidda la rabaa waa annaga cidda kitaabka ilahay iyo sharciga ilahay u hiilinaysa cidda la raba inay garab istaagto u hiilaysaa waa annaga marka ahdaaf baa jirta gaayadan lagu gaaraayo ahdaafta marka annaga noo taallo waxaa kow ka ah oo aan doonayno oo ninka maantay ee ka yimid maraykanka oo mujaahidka oo jooga booco ama hiiraan jooga ama soomaaliya jooga iyo ninka etoobiyaanka oo mujaahidka ah iyo midka soomaaliga oo mujaahidka ah iyo midka booca u dhashoo mujaahidka ah dadkaasu waxa ay maanta doonayaan waxa weeye oo la rabo in ilaahay hadhow loogu tago isagoo raalli ah iqaamatu diin illahi fi alard wa icaadati alkhilaafati alislaamiyati calaa minhaaji nubuwa koonkan dushiisa laga taago khaytu tawxiid ay ka istaagto kutubka ilaahay uu noqdo midka wax maamulaya kan lagu kala dambaynaya kan ummadda dastuurka wa'a kan lagu kala edab qaadanayo kan qofka dil mudan lagu dilayo qofka xurmo iyo wanaag mudan lagu xurmaynayo qofka in la duleeyo mudan ku duleynaya kutubka qur-aanka inuu noqdo iqaamatu diin illaahi fi lardi dhulka in lagu oogo dulmiga in la qabto yahuud in la qabto maraykan in la qabto etoobiya in la qabto murtadiin in la qabto fusaqa in la qabto tuugo in la qabto akhlaaq islaami ah koonkan in lagu soo celiyo dariiqi nebi maxamed ummaddan in lagu soo celiyo wa icaadati khilaafati alislaamiya calaa minhaaji nubuwa dowladda nebi maxamed dowlad dariiqeedu ku taagan koonkan inay kusoo noqoto sharcigeeda uu kutubka qur-aanka yahay sunnada nebigeenna tahay da'bigeeda dhaqankeeda dhaqanka nebi maxamed uu yahay askarteeda askarta nebi maxamed tahay waxbarashooda waxbarashada nebi maxamed tahay waa kan annagana laga rabaa waa waxa aan ku rabno ilaahay inaan ugu tagno hadhow asaga oo raalli naga oo noo xanaaqsanayn qodobka labaad ikhyaare oo aan rabno in aan ku wada noolaano oo aan ku wada jirno adinkoo raalli ah intaan markaad isku daydo oo khilaafada islaamiga ahayd soo celinteeda iyo koonkan inuu kitaabka alla ka shaqeeya qorshaheeda aad gasho dhaqdhaqaaqeen aad samayso gaala ma ogolo oo duqa ibliisa askartiisii ma ogolo oo yahuudi ma ogolo oo etoobiya ma ogolo oo kenya ma ogolo oo murtad iyo xasan ma ogolo oo wax walba ma ogolo waa in la iska celiya marka meeqa halka noo jirta hadda ya adag labaatan kilomitr meelaha qaar toban iyo sideed bay noo jirta atasadii lilghazwi sahyu sariiri alcaalamiyo atasadii waa in laga hortago waa lagugu soo maxaa halgan nimankan keena abkoodii adogood ma halgan yaqaana halgan waxaa keenay waxay og yihiin oy gaaladu fahamsan yihiin wax qof muslima sheeganaya oo ama booca ku nool ama meel heblaayo ku nool wax uusan fahmin bay waxay og yihiin gaalada waxay og yihiin gaalada nimanka maanta dhaqdhaqaaqaya oo socdo dantooda inay tahay iqaamatu diin illaahi fi lardi وإعادة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة قصد كأنه كان يهيب يوجهين مركز سود ولا كلك هذا مو سيحان يسا مركز التصدي للغزو سهي سليمي العالمي وأنا لقرت كلك لسعلي وتشهيد يسا وكدلايان ودليسا وكأت كان يسا ما فهمت وقح يسا وقاجون يسا waa la isdhibaaya waa lagu soconaaya adi maantaad baxaysaa anna berri baan baxaaya ku kala imaanaayo ma fahamta ilaahay baa talada wato adi shaqo kuu taalla ma aha waa wadaynaa ujeedadeennana waa inaan maraykan xurayno iyo baytulmaqdis iyo inay sideeda inaan yuhuud ka adkaana annaga ujeedadeena annaga himadeenna waa inaan soo celinno koonkaan sidii ilahay u rabay sideedaba koonkaa inaan ku soo celinno alla suu rabay subxaana ikhyaaray qodobka kale kala tag waxbaa lagu taraa kala tag kala tag waxba laguma taro waa in wada jira wax lagu taraa micnaha markii qasadkaaga uu saan yahay waa inaad hesho mujtamac is haysta marka inshaa mujtamac muslim متماسك إلا هلو مجتمع ودجيرو دتك إن الأباب ولو لدهاية ورير هبل أوايا وربل كالايا ورديغان هبلايا أو كالايا وحدة إلا هلو وحدة وامدنا إلهي أولي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ودجير وإلا دور مجتمع مركا إسهايستو وديديسي علمديسي قبلهيس للن يرديسي وحقرد كيسي كالي ganacsatadiisii is haysto oo dareemaayo hal doonis ah leh shucuur mas-uuliyadeed leh dantoodana ay tahay in ilaahay koonkan dhulkan ilaahay uu leeyahay koonkiisaan in lagu soo celiyo kitaabka alle cadowga ilahay in la iska celiyo mujtamac in la sameeyo la abuuro waa midda keenayso oo xarag shaalmujaahidiin ay u taagantood aragtee wax dadaalla baxaaya war aan wada jirno war kitaabka alle aan wada difaacno war qabyaalada iska daaya war reer hebel ma lihin war xuduud ma lihin war waana wada dhalannay waa kana marka qodobka kale waxaa weeye waa in mujtamac la helo muslima ummadda waa in addooma ay u noqoto oo addooma looga dhigo rabbiga iga abuuri waa inaan maraykan addooma loo noqon maraykan addooma u noqonayna ma etoobiyan addooma u noqonayna u noqon mayna ciddaan addoomada u noqonayna waa allah subxaanahu watacaala macna qodobka kale ikhyaari idinkoo raalli oo aad u mahadsan oo in laga shaqeeyo ay tahay waxaa weeye ummadda diintooda in la baro waa madad indhihiina ku aragteen ood aragteen waxa ay marayaan maanta mujaahidiinta madaarisadaan fur markaskaan fur masaajidka warkaale soo gala sheekhaan fariiso orada kutub bilow akhri تعليم شرائع دينهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومد دينتود إلا بر ووحان أديك أدو لمنيسو الدفاعانيسو أدرت كونك إناد كبت دشو ومرايكن إلا غلبان لوغا يشو لوغا أتكاد الله ربا فهم إناد أويا يلاتو فهم فهم إناد أويا دين دي بر قدرك يعني وحو حاجرة أو ضرورة أي شيء أن لغا مارمكرين إن دينتين ومد الله فهم سيو ومد الله تاقين دورا قلنا إنا للي قال يسوى فريس ريري بلو سوى فريس حق الدورة لغا صوب حبا لغولي حق وحبا لغا كل مبا لغولي حق سيدان معناها وجدده وحاوية قف كان وحان ودفاعنا يو وإن فهم سيد واحد فهم سيد بدفاع كرتا يا واحد واحد أديك فهم سيد بدفاع كرتا يا خياري مركا قلبك كلا وحاوية وأنك مركا معدنتين والا قرنا يا بدين والا قرنا يا maalkeenna geelina waa la guranaya arigeenna waa la guranaya wax walba waa la guranaya dadkeenna xataa waa la guranaya ummadda waxaan in loo dhowro oo la celiyo dhirta xitaa dhirtaan dhowristeeda hadda xaggeen hoos fadhina annaga waxaan soo dhina muxuu waxaan hooska badanoo waasic intaan leeg oo aan hoos fadhina soo geed maaha alxamdulilah ilaahay baa na siiyey haddaan gurana ka warran waxaan annagaa iskale waxaan ilaahay baa annaga na siistay fadliga ilaahay baan ku haysannaa waxaan ilaahay baa ku siistay adiga khayraadkaaga ka mid yihiin webigan meesha qulqulay khayraadkaagu ka mid yahay malayga ku jira khayraadkaagu ka mid yahay ariga geela meesha socda khayraadkeena ka mid yihiin dhulka waxa noogu jira khayraadkeena ka mid yihiin badda khayraadkeena ka mid tahay waa la guraya kulli waa la wada ciiddaa lagaa daldalaa ciid war dad la bililqaysanoo iska fadhi haddaadan rafanin oo aanan dadaalin haddaan dadaalna waa gaaraynaya qodobka kale oo aan idinkugu imaanay oo fasadkeenu yahay waxaa weeye oo anaga ballan raggaan meesha fadhiya waa raggii dadaalka faraha badan sameeyey alislaamu yaclu walaa yucla calayh islaamka saa sarreeya nagama sarreeya annaga annaga de fikir ahaanna aan u sarrayno ma fahamt ahaanna u sarrayno isxiqaan ha jiro ikhyaarey inahaasaan rabay inaan naftayda tiinaba idhaahdo soo dhowaada waa mahadsan tihiin ilaahay kulligan khatmada noo wada hagaajiyo sanadii baan xilligeedii joognaaye roob bar iyo beerba roon oo barwaaqa aan fasaad wadanina ilahay aan nasiiyo gaalada allaha jabiyo muslimiintana allah u gargaaro tawfiiq allaha nasiiyo talada allah noo toosiyo talada allah noo toosiyo kuwa isjecel oo kitaabka ilahay ku wada jiro allah inaga dhigo dadkeenna allah noo hanuuniyo wixii xumaan wadayaal ah oo ilaahay uu shar ugu talagalay iyo khayr laabannimo oo shaqiyiin ahna ilahay tabaaraka watacala ummadda dhibkooda dhinaca ka mariyo waana jabayan insha allahu tacala guushana islaamkaa iska yeelanaya aad baa u mahadsantiin jazakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum intaasaan ku gebagabaynayaa wabillahi tawfiq guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee aynoo balanha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى